asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo hadba dhinac aynu u dhigno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sannadahan ama qarnigan casriga ah iyo waxyaalaha uu inoo keenay kuwaasoo aynu saddexley ahaan ugu eegeyno waa qarnigan casriga ah dee qarniga casriga ah iyo afkeennuna ma kala hadhaan sababta oo ah waynu nool lahay waxaa maanta jira xitaa in wax laga dhahayay waa daruuri bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta sababta oo ah dee hadda innagii baa nool raqba waa ku raggeedana horaa loo yidhi haddii awowyaasheen iyo iyo abkowgeennii iyo iyo abkeennii horiyo isirkeennii iyo aabbayaasheen iyo awoyaasheen ay wax dhihi jireen dee innaguna markeenna inaan waxaan ina hor yaalla ama qiimaha lahaada ama yuuse qiima lahaanina aan wax dhahno ama aan wax ka dheegno ama aan wax ka dhahno waa arrin dee ina hor taalla oo lama huraan ah oo cidna aynan maaragtay gees ka mari karin taanan maanta marka waxa ay leedahay oo ina leedahay waxaa la yidhi saddex way nah beeleen saddex waa ay nah beeleen haye saddexda nah beeshay maxay tahay saddex waa ay nah beeleen heesaha qarnigan hadalkii daljire iyo hoggaan daacadaba saddexdaasba waa ay nah beeleen bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta waa midda koowaade waxa ay ku leedahay heesaha qarnigan waa ay nah beeleen sababtoo ah waynu aragnay oo maanta hees qarnigan ahoo ama xilliga la tiriyey oo afar iyo labaatankan sane ee qarnigan kaga jirno waxaynu aragnaa in heesihii soomaaliga ahaa ay nah beeleen ama ay dhadhan beeleen ama ay murti beeleen ama ay macno beeleen taa iyadaa waxaan u malaynaya inaynu isku raacsannahay waadna aragtay waxyaalaha qaarkood oo adadadada iihi iihi in heese laga dhigay kulligeen waynu isla ognahay iyo waxyaalo ka sii daran iyo hooyooy iyo wax kale waxaynaa shaqaba ku lahayn oo fara badan oo hooyooyda markaa dhaho dad baa mooda inaan hooyada diidanay ma ahane alla hooyey saasay dhehe alla hooyey waxaasay saa dhehe wax qurunahoo aynaa shaqaba ku lahayn inay heesihii galeen taas iyadii ihi waa nahbeelka ku dhacay suugaanta waxaa layidhi saddex waa ay nahbeeleen heesaha qarnigan taasu waa marag madoonto inay nah beeleen heesihii qarnigan waa midda labaadee hadal daljire wadaniyiinta ama daljirayaasha soomaalida meeshay doonaan ha ku noolaadaane ee daljacaylka iyo afjacaylka iyo dhaqanjacaylka iyo hidajacaylku aad iyo aad uga buuxo iyaguna hadalkoodii waa uu nah beelay sababtoo ah cidumo ma maqlayso oo dadkuba afkiina ma rabaan dhaqankiina ma rabaan hidihiina ma rabaan wax ay rabaanba ma laho oo daljirihii ee wanaagsanaa ama dadkii dalka jeclaa ee dalka maaragtay dhadhanka ku hayey ama jeclaa dalkooda iyo dhaqankooda iyo afkooda inuu waaro ama aad loo bulaaliyo ama la koriyo ama maaragtay koolkooliyo ama la dhooldhooliyo jeclaa kuwaa iyaga ihi cidba wax kama dhegaysato oo hadalkoodii waa uu nah beelay waa qaybta saddexaade ee waxa weeye oo iyaduna nah beeshay hoggaan daacada saamaba jiraba ee shanta soomaaliyeedee geeska gees ah wax hoggaanahoo daacad la dhihi karo ama ninkaa hebel aha hoggaan daacada ah la odhan karo ma jiro marka maadaama oo dadku ay waayeen hoggaan daacada isna wuu nah beelay oo saasuu ku nah beelay oo saddexdaasuba saasay ku nah beeleen saddex waa ay nah beeleen heesaha qarnigan hadal daljire iyo hoggaan daacada saddexdaasuba waa ay nah beeleen mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi dhuxuli dambas huwan dhuxuli dambas huwan